xili maalintii shalay muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirka madasha wadatashiga doorashooyinka dalka soomaaliya islamarkaana madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay si wadajira u saxiixeen qodobadii caqabadaha ku ah heshiiska doorashooyinka ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimada hirshabeelle ee jowhar iyagoo soo dhaweeyay heshiiskii ay gaareen madaxda soomaalida arrinkaas waxaan u arkaa arrin aada muhiim u ah muddo badanna la sugaayey in dalka doorasho aada wakhtigan ka horeyba aheyday inkastoo aada loola soo daahay hase ahaatee haddii hadda lagu guulaystay in doorashadii lagu heshiiyo aadaanu soo dhoweynaynaa waana filaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala inay u fusho sidii loogu heshiiyey islamarkaana si xur iyo xalaalah oo loo wada siman yahay inay doorashadu u dhacdaan rajaynaynaa kolleyto qof kastoo maxaan ku idhaahdaa isku dayda inay wax boobtane insha allah waxaan rajaynaynaa inay raggii ku heshiiyey iyo sharciga degsanba u qabto waana aadaanu u soo dhoweynaynaa insha allah tabaaraka wa tacaala maantan waxaan leenahay dadkii ka shaqeeyey arrintaasi hadday noqon lahayd ra-iisul wasaaraha haddii madaxweynaha noqon lahayd haddii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay noqon lahayd tilaabta ay qaadeen waa tilaab aad iyo aad loogu soo dhoweynayo laguna hambaliyaynayo dadka cuqdadii ku jirtay iyo mushkiladda maskaxdooda ka guuxaysay ee maanta ay joogaan maalin ay maaragtay farxadeed ayna soo dhoweynayaan doorashadaas ha loo dhaqaaqa la yidhi gobol walbana maanta farxad ay ku wada joogaan maantana ay wada sugayaan qaabkii doorashadaas ay u dhici lahayd iyo waxaanuna rajaynaynaa in guul iyo gobonnimo ay ku dhammaan doonto doorashadaas u arkaa meesha waxaa go-aanka ka soo baxay waa go-aan aad iyo dadiilin soomaaliya u leh waay waan soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqolaan soo dhowaynaynaa waanu ku faraxsannahay rajaxumadii waxay naga saartay go-aankii shalay la gaaray aan beryahanba welwel laabtaynu ku abuuray soomaaliweynta iyo mas-uuliyiinta qaarkood marka waxaan leeyahay intii juhdigaas bixisay ee aad iyo aad isu soo dhadhowaysay mahadaha ka gaartaan leeyahay waanu soo dhowaynaynaa insha allah shacabkan ku nool magaalada jowhar ayaa madaxda dalka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo aado doorasho ku dhacda jabi degan iyadoo muddo lixdan cisho gudahooda ah lagu qaban doono doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxda dalka sida lagu heshiiyey qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee doorashooyinka qaranka